habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada waraysa raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasa fiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa habeenimo xada waa habeenimada talaadaha qamiisna ay soo habeenimada talaadaha arbacna ay soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan saaxiibilaa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka degtay askaraynta carruurta kadib maantay munaasabad lagu xuseeyay maalinka hawda carruurta ee lagu qabtay magaalada muqdisho wararka ugu dambeeyey ayaad barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doonteen saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya magaalada rooma ayuu gaaray ee dalka talyaaniga kulamo kala duwan ayuu la qaatay mas-uuliinta waddankaasi waxyaabaa ka wada hadleen ayaana barnaamijkan caaway xog ku saabsan idan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale gorrow aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa amre culus ayaa lagu soo rogay shacabka ku noqool oo shacabka ku nool degmada ballixaawe ee gobolka godo ujeedka amarkaasi ayaan barnaamijkan caawa ku dhegaysan doonteen waxyaabaha kale caawa barnaamijka in kuguso gudbi doona waxaa ka mid a ciidamadaas hortaagay kulan maanta lagu taageeraya musharax cabdicasiis xasan maxamed oo la yaqaan lafta garan uu ku qaban lahaa magaalada baydhabo ujeedkaas ayaana idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal dowladda maraykanka waxay sheegtay in xubno al-shabaab ah ay ku dileen gobolka mudug caawa duqeyn ayaa dhacday dad kale ayaa ku dhintay waa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo maanta kulan caalami ah uga qaybgalaya waddanka hindiya barnaamijkan ayaad gorow idinkuusoo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda maaliyadda oo dowladda federaalka soomaaliya oo ka jawaabtay idayntii ay soo saareen guddiga maaliyadda ee golaha shacabka barnaamijkan ayaad xog ku saabsan idinkuusoo gudbi doonaa saaxiibayaal maanta qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka baday xildhibandaar amiin joosow hadallo kooban ayuu ka sheegay barnaamijkan ayaan gorow idinkuusoo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada kale barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyii hore baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya maanta baydhabo ayuu gaaray ujeedka socodkaasi ayaana barnaamijkan caawa idinkugu sugmi doona saaxiibayaal qodobada kale ee goorru caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona koonfurta waa meel duleedka ka ah degmada gurceel ee gobolka guduud waxaa dhammaahin ku dagaalamaya ciidamo ka tirsan galmudug iyo ururka al-shabaab khasaare kala duwan ayaa laga soo sheegaya wararka ugu dambeeyey ayaan barnaamijkan caawa idinkugu hayaa qodobadaas wax soo kara ayaa dhegaysan doonteen saaxiibayaalla xubinta kale ammaan qaybaha dambe caawa barnaamijkan wax ku dhegaysan doonteen qodobadaas iyo wixii soo kordha ayaa barnaamijkan caaway aad ku dhegaysan doonteen tabantii diyaarintu waana xasana farsamada waa mahad nuur axmed meel kastaa joogtaan habeen wanaagsan saaxiibayaal
caasha maanta maxay ila soo hadli weysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliyow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dhib ma laha adigiyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sideen u wadaagaynaa miyaadan ogayn adeegga ila wadaag oo ay hurmuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacaysa ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideen u furtaa adeegga ila wadaag adigoo isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandhi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiidhaan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telekom wixii faahfaahin intaasi dheer fadlan kala xiriira taleefannada kala ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telekom
habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogto asaka soomaal raadiyaha cadaado idiin soo garay waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulshaa warsa raadiyaha cadaado aana ku bilowne wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali maxamed oo loo yaqaan amar dambe ayaa sheegay in xukuumadda gaar ahaan wasaaradiisi ay xoogga saarayso ka hortagga canshuurta la barakeeyo ama la askareeyo wasiir amar dambe ayaa sheegay in askarinta carruurta ay tahay dembi heer caalami ah wasaaradaasina aysan aqbali doonin oo ay sharciga ay la tegsan doonto ciddii ay ku hesho arrintaasi
ilaah waa mahad iskale ee maanta oo ay tahay taariikh labaatan bisha koob iyo tobnaad labada kun toban iyo sideed inaan maanta u dabaaldegno maalinta carruurta adduunka waxaan rabaa inaan salaamo wasiirada ee xafladani kasoo qayb galay oo ugu horeeyay wasiirka cadaaladda ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xildhibaanada golaha shacabka caruurta haweenka bahda saxaafadda qabaqaabayaasha xafladani ee quruxda badan ee maanta aan kaga dabaaldegayna maalinta ee caruurta adduunka bahda iftiin oo runtii aan dhihi karo oo ku soo bandhigeen dhalay aad iyo aad u qurux badan iyo gabdhaha ee eralaasiye agoonta ee cidda maanta gacanta geysatay oo iyagana hadda fikirkooda ay ku cabireen dhammaantiin waxay ku salaama salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bacdisalaan maalintaani waxaa runtii ee kun sagaal boqol konton iyo afartii qaramada midoobay ay u aqoonsatay maalinta labaatanka bisha ee nofembar inay noqoto maalinta caruurta adduunka sida walaalkayga uu kaga dhawaajiyey ee xafladdaani ee ereyada nagaga aadan ka dowlad ahaan ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo uu ra-iisul wasaare nuka ee xasan cali khayre runtii waxay ahayd in wasaaradda gaashaandhigga waxay qayb ka ahayd in ay qaramada midoobey la saxiixato barnaamij loogu magacdaray c b u oo micnihiisu yahay ka hortagga askareynta carruurta ay da'doodu ka yar tahay siddeed iyo toban jir sidaas daraaddeed ayaa maanta waxay noqotay in aan qayb ka noqdo xafladdaani inaan eradayda aan ka yidhaahdo xilliga aan saxiixin ay ku aadinayd labada kun labaiyo tobanka anigoo ka hadlaaya magaca ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama wasaaradda gaashaandhigga konfeshonkii annaga aan saxiixnay aan la saxiixnay waxaan rabnaa inay siday tahay u dhaqan gasho shaqadii annaga aan aan dhahnina waxaan u asaangaraynay inaan samayno waax oo la yidhaahdo kaartoga carruurta in loo askareeyo iyagoo da'dooda ay ka yar tahay siddeed iyo toban jir waxaan kaloo kaga qayb qaadannay c b u-da ama ka hortagga caruurinta askareynta in aan wacyigelin badan aan samayno inaan ka dhex baarno ciidanka dhexdiisa haddii ay jiraan carruur ka yar da'daasaan kor aan ku soo sheegay tababaro iyo qiimeyn iyo wacyigelin shuruuda caalamka aan u hoggaansan oo aanan rabno in la helo adduunku wuxuu ogol yahay ee carruurtana lagu daryeeli karo sidaa daraaddeeda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay nigii waa wasiirkii gaashandhigga inaan ka soo qayb galo masadkaygana aan jeediyo masadkayga raalli kama nihin in la shaqaaleeyo ama la askareeyo carruurta ka yar siddeed iyo toban jir waxaan ugu filan inta ka weyn siddeed iyo toban jirka maadaama shacabka soomaaliyeed lagu qiyaaso boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro dhallinyaro nugu filan oo qaranka aan u adeego waan haysanaa marka waxaan taageersanahay ama aan rabaa inaan taageero maalinta labaatanka bisha nofembar oo u astaysan maalinta carruurta adduunka waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo wasiirka wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada oo maanta nala fadhiyo dadaalka badan ay ugu jiraan oo maanta ay suurtageshay in iskuulladii ay firi ay ka dhigaan ama ay gacantooda ku soo wareegtay inay xoojiyaan sidii da'da yar wax loo bari lahaa loola dagaalami lahaa ee ilitrateka ama jaahilnimada jahliga waa cudurka bini'aadanka uu qabo waayo waxaa muhiim ah inaan xoogga saarno sidii ubadka wax lagu bari lahaa annaga waxaan diyaar u nahay ciidamadeenna masidka aanu kolley waa dhegaysanayna aan gaarsiinaynaa inaan dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed aysan raalli ka ahayn in la askareeyo carruurta da'dooda ay ka yar tahay siddeed iyo toban jir aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama wakhtiga cariiri lahay waxaan rabaa saaxiibadeeda kale wakhtiga inaan siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed oo la yaqaan amar dambe ayuu kaasi hoo maanta ka qayb galay munaasabadda lagu xusayey maalinka xuquuqda carruurta ee lagu qabtay magaalada muqdisho waxaasna ka qayb galay wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda ammaanka ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya cabdiraasir siciid muuse
bismi illaahi raxmaan raxiim ugu horeen waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hooyooyinka aabbayaasha sharafta leh iyo hooyooyinkaba inta kale oo ka soo qayb gashay carruurta sharafta leh ee maanta aan u dabaaldegayna maalintooda dhahda fanaaniinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantay inaan ka soo qayb galo xafladdan aadka loo soo abaabulay oo loogu dabaaldegayo maalinta carruurta ahamiyad gaaray aniga ii leedahay oo xafladaha kale aan tago ama shaqooyinka kale waa igaga muhiimsan tahay sababtoo ah maanta waxaan hor taagannahay ubadkeenni soomaaliyeed iftiinkii ummadda soomaaliyeed baan hor taagannahay marka inaan maanta wakhti la qaato aad bay ii farxad gelinaysaa annaga ka wasaarad ahaan waxaan mar walba ka hor tagnaa in carruurta soomaaliyeed ee yaryarka ee da'da ah in la ciidameeyo waajibna saaranna weeye waxaan kaloo mar walbana ka hor tagnaa carruurta al-shabaabka ama nabaddiidka ay maran habaabiyaan in aan dib aan noloshoodii u yagleenno waxbarasho ay helaan dhaqan celin ay helaan in aan aan dadkii markii hore laga soo dhex saaray aan dib ugu celinno waxaan rabaa marka inaan fariin u diro waalidiinta sharafta leh ubadka soomaaliyeed annagu nagama go'o inuu naga dhinto mana qaadan karno in carruurteena iyagoo yaryar oo u baahan inay waxbartaan in ciidan qasab looga dhigo waxaan leenahay inaad ka hor tagtaan weeye nimanka nabaddiidka ah ciidanka ee waxa ay samaynayaan oo ay ku soo carruurta isticmaalayaan inay iyaga gabaad ka dhigtaan carruurta yaryareed oo mustaqbalka soomaaliyeed ahayd ka wasaarad ahaan annaga waxaan mar walba daryeelnaa carruurta yaryar ee al-shabaabka aan ka soo qabanno waxaan u samaynaa xarumo waxaan samaynaa hay-ado aan markaas aan gacanta u gelino oo oo iyagana aan mar walba ku joog korjoogteen ku samayno sida ay wax u barayaan sida ay nolol ugu samaynayaan iyo sida markaas xaaladooda caafimaad ay tahay Een, ciidanka dhexdiisana waxaan ka ilaalinaa qof siddeed iyo toban sano ka yar inuu soo dhex galo Ee, waxaan leenahay hay-ado kala duwan oo ciidanka ah booliska nabad sugidda iyo ee, hay-adaha kale ee ka- ee ka shaqeeya hay-adaha amniga intaba waa ka dhex ilaalinaa waxaan rabnaa marka ee, keliya in aan maanta lagu koobin fariinta ciidamaynta carruurta keliya waa in aan dhan dhanka kalena ka eegna waxaa jira dhallinyaro eh, ciyaal yaryar oo aada u yaryar oo la shaqaalaysiiyo oo haddana markaasi eh, dhibaatooyin badan loo geysto waxaan ka codsanaynaa ganacsatada eh, ciyaalkaa yaryar ay shaqaalaysiinayaan oo awooddooda lahayn ama wax aysan qaban karin loo diraayo inay ka waantoogaan sababtoo ah ubadka soomaaliyeed annaga ahamiyad gaara ayuu noo leeyahay waxaan rabnaa gabdhaha quruxda badan iyo wiilasha halkaa fadhiya labaatan sano kadib dalkan inay iyaga maamulaan ama soddon sano kadib haddii marka iyagii noloshooda dib loo celiyo ama la bahdilo ama wax ay qaadi karin ay- ay- ay- ay- ay qaataan wax la qaadan kara ma aha ka wasaarad amni ahaan cid walba waa ku dabageli doonaa waanu kala xisaabtami doonaa insha allahu tacaala Een, waalidka sharafta leh ee, waxaan ka codsanayaa inay ka qayb qaataan caruurta barbaarintooda annaga soomaaliya een, waxa keliya aan, aan sugaynaa waxay tahay ubadkeennan hadda soo koraya inay wax badan dalkooda ka qabtaan ka qayb qaataan dibidhiska dalka iyo in dalka ay- iyagana ay la mid noqdaan caruurta caalamka oo kale xuquuqaha ay helayaan caruurta caalamkana ay helaan hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday caafimaad ahaan lahayd hadday ahaan lahayd ee, ee, technology iyo iyo waxyaabaha caalamka hadda uu ku horumarayba intaba iyagana inay helaan oo ku helaan dalkooda iyagoo jooga ka xukuumad ahaan nabad iyo nolol waxaan mar walba ee, dadaal badan ku bixinaynaa waxay tahay in ee, sidii hore wax la- ka duwan ee caruurtu daryeelkooda ay noqoto wasaarad ahaan annaga hadda caruurta ciidanka soomaaliyeed ee booliska ama ciidamada kale ee wasaaradda amniga hoos yimaada ee ka dhinteen waxaan mar walba daryeel loo sameeyaa oo xarimo loo sameeyey in carruurtooda aan dib u ogaano waana mas-uuliyadna saaran saasaan rabnaa meel walba oo dalka ka mid ah een, dadka u dagaalamaya in een, dalkan ay xoreeyaan ama habeen iyo maalin ay u taagan yihiin ciidanka ee, qalabka ama ciidamada kala duwan ee soomaaliyeed in carruurtooda la daryeelana mas-uuliyad dheeri in la iska saaro weye mar walba ama meel walba ay joogaan waxaan leeyahay maantay een, maalin farxad leh ku noolaada cimri dheer ku noolaada annagana mar walba ka xukumadaha waana garab taaganaa carruurteena soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya cabdinaasir siciid muuse ayuu kaasaxay waxaa isna halkaasi ka qayb galay oo hadalla kulan ka jeeshay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka soomaaliya abukaate xasan xuseen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، وزير كاشنبكة وزير الدولة وزارة تعليمته آه، وزير كحيجانك وزارة أمنية حلوانا لبضع أقل ee, dhallinyarta ardayda iyo caruurta halkan nala joogta ee, kooxda iftiin iyo dhammaan kasoo qiybgalayaasha oo ugu dambeeyaan wariyaasha iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Ee, salaan kadib maanta ee, waxaan leenahay dalka laba dabaaldeg Ee, dabaaldega ugu horeeya oo muslimiinta dhan ay dabaaldegayaan waa dabaaldegii dhalashada nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam oo maanta dalkeena uu fusaxa u yahay Ee, taas marka ugu horeeya ummadda islaamka meel kastoo ay joogto waa ugu hambaliyeynaya Ee, midda labaad maanta waa maalin oo ayadana loo asteeyey ee, caruurta adduunyadu ee, ha ahaadeen ee, dalalka islaamka iyo dalalka kale oo caalamkaba arrintaas oo asaaskeeda ay laheyd ee, qaramada midoobay in maalin loo asteeyo caruurta xuquuqdooda in la ilaaliyo laga hadlo loo dabaaldego maalintaasna waxay ku soo hagaagtay maanta ee, waxaan mahad gaara u jeedinayaa afartii wasaaradood guddiyahooda oo ka shaqaynaya arrintan maanta inay qabanqaabadooda halkay soo gaarsiiyaan waxaa la i weydiiyey inaan ka hadlo ilaalinta caruurta Ee, ilaalinta caruurta markaan ka hadlayno sharciga ugu sarreeyo dalka waa dastuurka aan leenahay oo kumeelgaarka qaranka iyo dastuurkii hore ka horeeyey Ee, labadaba si fiican bay u taabteen qodobka labaatan iyo sagaalaad oo dastuurka hadda aan ku dhaqanno kumeelgaarka caruurta wax badan buu ka sheegay wuxuu ka bilaabay cunuga markuu dhashto ee, in magaca loo bixiyo magac fiican weliba loo bixiyo diinta islaamkana waa sheegaysaa magaca fiican in loo bixiyo in la siiyo dhalasho nationalityna in la siiyo dastuurkaa sheegaya Ee, labadii waalid ee, cunugaas dhaleenna waxaa mas-uul diini ah ka saaran yahay inay cunugaas baarbaariyaan sida ugu wanaagsan waa sharci ahaan diin ahaanba waa waajib labada waalid saaran baarbaarinta ee, cunugaas nasiib dara haddii ay waalid lahaen waxaa waajib ku ah ee, dowladda iyo ummaddii oo markaas cunugaas meesh joogo uu ku dhashay inay ayaga daryeelaan yani looguma tegi karo beel banaana dastuurku wuxuu diidayaa in qaab xun loola dhaqmo misma ahe la ihimaalo daryeel la-aan lagu rido cunig dastuurka amra diinta islaamkana waa qabtaa in saas loo ilaaliyo caruurta waa in la ilaaliyaa wax kastoo dhib u keenayo laga ilaaliyaa jirkiisa wixii dhib u keenayo caafimaadkiisa wixii dhib u keenayo caskaraynta hadda la sheegay oo wasiirka ka hadlay oo dhib ku ah cunugii oo jirkiisa iyo awooddiisa tabar u lahayn inuu eh, dagaal galo iyo in shaqo oo asaga keri karin yani loo dhiibo inuu qabto storkan waa mamnuucaya qawaaniinta dawliga oo ku jiro qaanuunkan aan hadda saxiixinay oo united nationka aan- aan aan saxiixinay kulli way mamnuucayaan shaqada adag oo naftiis khatar gelin karto waa loo diiday dhinaca garsoorka marka la yidhaahdo cunuga in meel lagu haayo oo detention la yidhaahdo la geliyay ayada nafteeda waa la mamnuucay waxaa lagu haayni karaa un muddo yar intii laga helayo meel kaleo meesha iska macquulsan oo laga wargelinayo ahlidiis iyo waalidiintiis dadkii mas-uulka ka ahaa laakiin meel ee, gooni ah oo loo yaqaano meelaha dadka lagu haayo oo xarun oo dadka detention lagu geliyo laguma hayna karo ayadan waa ma- waa la mamnuucay haddii la qabta arrin lagu arkana isla markiiba hay-ooyinka ku shaqi lahaa meeshii munaasibka u ahayd inay geeyaan wa dastuurkaana sheegaya shuruucda kale dalkana waa sharxaysa haddii ay dhacdo faldambiyeed iyo wixii la xiriira lagu qabto kaalmo sharciyeed deg deg ee looyare waa in loo keenaa waa in looyaro loo keena oo difaaca looyaradaasna waa inay ahaadaan looyaro la tababaray og caruurta maskaxdooda iyo dareenkooda iyo xaaladooda la socon kara sida dadweynaha kale oo oo dadka waaweyn loola dhaqmayay loolama dhaqmayo caruurta waa ay ka yaryihiin weli caqligooda wuu soo korahaya dareen gooni ay leeyihiin waxaa loo baahan yahay dareenkaas i xaaladaas loo yar la socdo ee waa in la helaa Ee, haddii maxkamad noqotona waa in la helaa Ee, garsoore asagana garsoore asagana sidaas oo kale ee, garanaya in la helo waayo mar kasta waxaa la fiirinayaa marka maxaa u roon cunugaas waa best interest of child cunugaas maxaa u roon oo maslaxadiis ku jirta haddii hooyadii aabbihii ay hayaan maslaxadiis la fiiriyo haddii dowladdii haysana maslaxadiis la fiiriyo waxaa maanta na hor imaaday caruur aqoon ah oo xaalad adag dabcan eh, ay ku joogaan eh, in la dargeliyo loo istaago eh, waan eh, rajaynayaa insha allahu dowladdana inay xil iska saarto tacliin ahaanna wasaarada maaragtay waxbarashada si khaas ah caruurta aqoonta inay xil iska saarto waxaa aada iyo aada muhiim u ah marka inaan ogaano aqoonta inay shareecada islaamka aada looga sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiis waxaa ka mid ahaa ana wa kaafil ilyatiimi ka haadayni fi ljanna farihiisu labadiis farood baa maaragtay eh, saa u taagay yacni qofkii daryeelo eh, qof eh, ogoon ee maskiina waa qof daras la noqon karo nabiga calayhi salaatu wasalaam jannada marka waa ahamiyad aada iyo aada u weyn oo dadka mutawa- mutadawiciintana inay qaataan qofkii ilaahay dhaqaalo siiyey oo kafaalo qaadi karana inuu qaado loo baahan yahay marka wax yar haddaan soo kooba marka aniga maxaanan la gudboon wasaaradda gaashaandhig waa sheegtay caskarayntii caruurta inay ka warhayso goobaha dagaalka ka socdo i meelaha kale i markii la qoraya askar askarta caruur lagu dari karin waa arrin laisku afdartay looga baahan yahay wasaaradda cadaala wasaaradda gaashaandhigga inay saas u fuliso wasaaradda cadaaladdan waxaa looga baahan yahay shuruucdii la xiriirtay caruurta ilaalintooda eh, in ayagana ay ka shaqeeyaan ay ugu horeeyaan eh, sharciga eh, da'yarta juvenile justice law caruurta markii eh, dembi lagu soo ogo sharci gooni oo shuruucdan kale ahayn iyo habraaca gooni ka ah habraacyada kale oo caruurta khaas u ah inay diyaariso sharcigaasna waa diyaarsan yahay alxamdulilah waxaan geeni doonaa eh, golaha wasiirada wasaaradaha si toos ee caruurta xaaladooda u taabinaysa marka laga reebo wasaarada eh, haweenka oo oo- oo dhinaca maaragtay eh, wacyigelinta guud ay ka shaqaynaysaa laakiin arrimaha toos u taabanaysa waa wasaarada amniga oo caruurtan xaaladooda iyo amnigooda markii caruurtan ha ahaadeen niisa ha ahaato boolis in ayagana maaragtay ka warhaayaan xuquuqda caruurta iyo shuruucda loo maraya inay ogaadaan ayaga diyaariyaan hadday faahfaahin ugu baahdaan wasaaradda cadaalada ay u imaadaan wasaaradda gaashaandhig oo iyadana askarayntii ku shaqo leh iyo wasaaradda cadaalada oo kormeerka guud iyo shuruucdan iyo heer hoosaadadan ay qorteen labada wasaaradood kale inay ka warhaayaan Eh, guud ahaan xuquuqul insaankana si loo ilaaliyo wasaaradda haweenka ay kula jirto in arrimahaas dhan dowladda mid ay ka tahay oo ay ay ay ka shaqeeyaan Eh, xafisada si tooska ah in loo tababaro oo ay xaaladda u ogaadaan loo baahan yahay xeer ilaalinta eh, ururka qareenada oo ayagana qiib ka ah iyo garsooriyaasha oo keesiskaas oo kale kale waxaa marka aada iyo aada muhiim u ah oo inaan ogaano horena u jiri jiray haddana ma aragtay in hadda aan ku soo noqono loo baahan yahay xaruumihii aqoonta lagu hayni jiray oo taliska usluubta gacanta ku hayni jiray in xarumahaas dib loo dhiso waa hay-ada dowladeed oo dhinacana ee, dhaqan celin ah dhinacana maaragta aruurta ilaalinta hadda waa jiraan xarumo saas oo kala waxaan rajaynaynaa insha allah xarumahaas oo kale inaan kordhino Ee, waxaa jira hay-ooyin kale oo madax bannaan oo caruurta haayo ayagana way ku mahadsan yihiin inay haayaan laakiin waxay u baahan yihiin in kormeer guud dowladda ku lahaato caruurtaas tacliintooda see way waxbarashadooda see way noloshooda see way caafimaadkooda see way marka dowladda inay si guud ahaan ayadana kormeer ay ugu lahaataa loo baahan yahay Ee, guddiyada kale oo baarlamaanka ayagana in arrintaas ee, ay ku yeeshaan kormeer guud waxaan ula jeednaa oo loo rabaa dalkeena inuu maaragtay noqdo dal lagu ixtiraamaya xuquuqa aadanaha ee dal diintiisa asalka u ahba arrintan in lagu dhooro ee diinta islaamka sheegaysana ayadana asal u ah in ee diintii la ixtiraamo xuquuqdii maaragtay caalamiga wasiirka wasaaradda cabdi cadaaladda ee dowladda federaalk soomaaliya ayuu kaas ahaa oo maanta ka qayb galay xuska maalinka caruurka caruurta xuquuqda lagu doodayay ee lagu qabtay magaalada muqdisho habeen wanaagsan saaxiibayaal xulase ulasa raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertzna waa nagala socotaan halka cadaadada ee degmada ku dhadhown waa nagala socotaan aldad waa fmta dherabkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertz
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof habeen wanaagsan saaxiibayaal xulashada ulasa raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan markaan haddaan fiirino koonfurta gobolka mudug habeenkii xalay ilaa maantay ilaa xalay duqeymo aan kala go' lahayn ayaa waxay ka dhacayeen qeybo ka mid ah deegaanaha hoostaga xarar dheere ee gobolka mudug duqeymo kala duwan ayaa ka dhacaya waxaa la sheegaya inay ku dhinteen ugu yaraan labaatan rag oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa shirmake maxamed maxamuud shirmake suuley oo ka tirsan war- warbaahinta raadiyo cadaado oo arrintaasi caaway ayaan rabnaa inaan wax ka weydiino bal xogaha ugu dambeeyay ee caawa naga soo gaaray deegaankaasi shirmaka soo dhowo caawa faahfaahinaasi warka ugu dambeeya caaway duqeymaha ka dhacay deegaanka u- la yidhaha cadale oo hoostaga degmada xar dheere ee gobolka mudug
Ee, waa mahadsan tahay dabcan een, waa mahadsan tahay saaxiib xasan dabcan een, eh, deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug ayaa waxaa ka dhacayay tan iyo xalay ilaa shalay ee duqeymo ay geysanayeen diyaaradaha dagaalka dalka mareykanka ee dabcan ee, deegaanka cadale oo u dhexeeya xar dheere iyo sidoo kale ee, deegaanka kale ee lagu magacaabo een, waa deegaanka cadale u dhexeeya ceelhuur iyo camaaro ayaa duqeymo ka dhaceen waxaana maraykanku ay ku sheegeen halkaas inay ku dileen ee, rag ka tirsan een, xarakada al-shabaab marka ee, dabcan deegaanadaas duqeymaa ka dhacay ilaa hadda ma jirto ee, ila faahfaahsan ama cid si rasmiya u sheegi karta khasaaraha ee, duqeyntaasi geysatay marka laga reebo maraykanka oo sheegay inay dileen soddon iyo toddoba dagaalame oo ka tirsanaa xarakada al-shabaab ee, dhanka kale ee, dabcan wararka naga soo gaaray deegaan lagu magacaabo miron ayaa sheegaya in goor dhoweyd ee, duqeymo ay ka dhaceen deegaanadaasi lala bartilmaameysaday saldhig ay ku lahaayeen al-shabaab deegaanka miron oo u dhexeeya ee, caad iyo sidoo kale ee, degmada xardheere ee koonfurta gobolka mudug marka ee, sidoo kale waxaa jira xasanoo dabcan warar sheegaya in een, galabtay diyaaraduhu ay duqeeyeen ee, isla deegaankii cadale halkaasina runtii gaari ee, nooca loo yaqaano qooqanta ay waxyeelo ka soo gaadhay ee, uu gubtay halkaa lagu gubay marka dabcan duqeymuhu way socdaan een, marka la fiiriyo deegaanka ee, duqeyntu ka dhacaysana waxaa jooga intiisa badan al-shabaab oo gacanta ku haya marka ee, taasina runtii waxay ee, sababaysaa dadka deegaanka runtii ma warrami karaan oo kulama hadli karaan een, mana kuu sheegi karaan xaqiiqda rasmiga ee ka jirta deegaankaasi iyo xaaladdu sida ay tahay Ee, marka laga reebo ee, sababtaa deegaanadii waxaa ku sugan al-shabaab oo iyaga weli gacanta ku haya waa tahay sharmaako aad aa mahadsan tahay dowladda maraykanka waxay sheegtay in laba duqeymo ay filiso duqeyna ay ku dishay labaatan iyo mataqaana iyo toddoba askari duqeynkana ilaa hadda aysan shaacinin waxaa khasaaraha kasoo gaaray marka duqeyntu ma midii maanta dhacda mise waa midii eh, mataqaana xalay ilaa shalay oo du- dowladaha ay mataqaana ay- diyaaraduhu ay adeegsanayeen maasantahay dabcan duqeyntu hadday socotaa ee, galabta way dhacday caawana way dhacday goor dhaweydna waxaa la ii sheegeen duqeymo kala dhaceen diyaaradana weli deegaankii way wareegayaan deegaanka miron ee, waxaa la duqeeyey waa caawa ee, ma ahayn shalay iyo maanta iyo midna sida wararku ay igu soo gaarayaan marka ee, duqeyntu haddeer dhacday goor dhaweyd oo caawa ee, dabcan welina diyaaradihii sidii bay u gaaf wareegayaan deegaankii ee, duqeymaha ay ka geysteen Ee, waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in ee, dabcan uu jiro khasaare soo gaaray ee, saldhigaas al-shabaab ee la weeraray shabaab ka soo gaaray laakiin ma jirto ilaa hadda ee, cid rasmi ah oo caddayn karta ee, waxyeelada soo gaartay ee, al-shabaabka ku sugan koonfurta gobolka mudug waa tahay waxaan rabnaa marka ilaa hadda ma jirtaa wax khasaaro oo dadka shacabka ah ee halkaasi ku sugnaa ee soo gaaray dal- marka laga soo tago weerarkaasi loo geysto al-shabaab Een, lama caddayn karo dabcan ee, maadaama de deegaanka isgaarsiintuna runtii ee, aysan aada u wanaagsanayn oo dadka dadka xitaa markaa la hadasho dabcan ee, qof kasta cabsi baa ku jirta ma raba inuu ku waramo ee, isagoo ka cabsanaya in maaragta dabcan ee, ee, shabaab ay kasoo gaadha dhibaato marka ee, dabcan haddee ma jirto ilaa haddana cid shacaba ama sheegi karta dhigi karta waxaa shacab weeye ama waa shabaab ee, diyaarada duqeyn bay geysteen waxay sheegeen maraykanku inay shabaab ay duqeeyeen laakiin ma jirto cid si rasmi ah u caddayn karta ee, in dad shacaba wax kasoo gaarin laakiin way dhici kartaa ee, waxaan ogaan doonaa kolley dabcan markii ee, waagu barya haddii la haydmo ayaa la kala ogaan doonaa sida wax u dhaceen aada mahadsan tahay habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad dhegeysanaysaan xulashada wararsa raadiyaha idaacada warkaas way warac kusoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeena barnaamijkan dambe ee soo socda habeen wanaagsan saaxiibayaal
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
habeen wanaagsan saaxiibayaal xulashada wararsa raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa markaana baydhabo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa galinkii dambe ee maanta gaaray oo si weyn lagu soo dhaweeyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaare garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ku soo dhaweeyey xildhibaano iskugu jira federaalka kuwa maamulka koonfur galbeed oo diyaal qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay soo dhaweynta kadib guddoomiyii hore ee golaha shacabka maxamed waa maxamed sheekh cabdismaan jawaare ayaa sheegay in in ammaankiisa shacabka koonfur galbeed oo gacantooda ku jira islamarkaana xildhibaanada ay xor yihiin inay doortaan ciddii ay doonayaan taageerida magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa tegidda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee kadib guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa ku soo aaday xilli dhowaan la filayo in doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ay ka dhacdo magaalada baydhabo iyadoo in ka badan toban jir ay ku sugan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari markii la geeyey xarunta madaxtooyada ee koonfur galbeed soomaaliya ayuu faahfaahin ka bixiyey ujeedka safarkiisa oo maanta ku tagay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
aniga waxaa la yidhaha xildhibaan marin macalin waxaan ka ka mid ahay xildhibaanada ee, federaalka soomaaliya Een, gaar ahaan waxaan ahay xildhibaan een, ka soo jeeda koonfur galbeed maanta siday eh, sheegeen musharaxiintii iga horeeyey waa maalin weyn waa maalin qaali ah waa maalin qiimo weyn noogu fadhisa waxaana soo gaaray maanta een, guddoomiyihii hore baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaarey een, maxamed maxamed sheekh cismaan jawaare aad iyo aad baan ugu farxan farax- faraxsanay waana قدومي حتى واو حتى ديغانكي كا ان كنت ايضا كي سوغاني كنت بلان سوغاني ان حتى قيوم بلان بلان بلان مالين بس كيني يو ان تلادا اتو صاربا ايون هي لنباهني فكركا مالين ديغانكا كين باهني مالين او شعبكا كين باهني قدومي حتى واو ان فرحتا حتى واو ديغانكا حتى واو سو دوين وي حتى واو ان شاء الله
aragna gudoomiyihii hore ee baarlamaanka oo ah oday soomaaliyeed gudoomiyaha soomaaliyeed halgamaa soomaaliyeed ee, isugu warshadeena iyo maaragna inkiisu wala ogaado tala badan kadiiba ee, doorashada la rajahahay in kordhiyada maaragna koonfur galbeed ee magaalada baydhabo marka runtii iyada farxad leen karta bulsho badan iyo hadda waa tiim siisin anaga haytan ee, musharaxiin ee, dabaano oo heer federaal iyo heer aqoon-yahano iyo culmo iyo ugaasi walhaa maaragna geed madan shaqeynaysin barag haytan runtii ciidan ku faraxsan kooshi lan khabiir aw ee wali rajeeyaan hoob ilaahay rantiisu niil roogi in maaragneeda walbadan imun faa'iidaysan doon ee riwku meeraynin horta jarwalkiin sheego siidka jarwal haan sheego marka haddii lan isin boogdin khabiir soomaaliyeed ee wala- dadka lan baahan yahay kamid ihi mar waliba taladii lan baahan yahay marka saxaafadda ciidanka maadiyaan iyo dhammaan dadka kiilgalay in iyo hadhoayaan maaragneeda guddoomiyihii hore ee baarlamaanka mudane maxamed sheekh maan jawaari marka haddee idan mahadsantiin guddoomiyadiin may lahaa haneynawaaw dhulkawa koyti deegaankaa koyti dadkawan koyti ee, waajibkaa gudlahayd waqtada lakiin baahanya koyti may wali haddii maaragna dadkii wala mudanaayey wala fahmaayey waqtigii la baahnaayeen koyn kaalintiyo iyo dhiiftiyo qaadan taladii onka darsan haddee wali la fadaay mahadhayaan marka iyadan faraxsanna mahadsantu kooga badan iyo koyti runtii may kuhaa unni ningadeegahayto unni maaragna axsan badanga ninsu bihayta waana waajib adag saarnayo iyadan mahadsanto haddii dadka dhunsata oo kale waajib gudbatan may kuhaa والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نلي هذا هذا يدي إذا ما حسنتين دمان تميلو أهي دواء يدي إذا ما حسنتين جزاكم الله خير إلهي أبارك يدكر وانا لكن رونك هكي دواء رونك إلهي دواء تنمو تعالى وسارك ما حسنتين ujeedadu socdaalkeeda ku dambeeya kuwata waana daawiye jidaan kasta xeela ka saaran bilaan doorashiisina shaqooy walaa holka dareer marka oo sukumaate ama dareer si isku warqabtaan dowladdan koonfur galbeed waxaa waddo dheera laha mari dhibaato badan laha mari alxamdulilaah madaliin horeyti hadda dhammaad si madaliin lamaada bilaabay taas wey baa marka madalo hadda dareerta walaa howla habeen wanaagsan saaxiibayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya professor maxamed sheekh cismaan jawaar oo maanta safar aan la shaacin ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis halkaad ayagu caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aalinta timinta tooska ah leef instagramka habeen wanaagsan saaxiibayaal madaxweynaha dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa waxay gaareen magaalada rooma ee dalka talyaaniga halkaas oo ay kusoo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda talyaaniga wafdiga madaxweynaha oo qeyb ka yihiin mas-uuliyiinta ka tirsan golayaasha dowladda ayaa waddada saddexda waa- waa muddada saddexda maalmood ah ee dalkaasi ay joogaan waxa ay kulama ay la kulmi doonaan ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga iyo madaxweynaha dalkaasi waxaana ka wada hadli doonaa sida loo xoojin lahaa caqabadaha labada dowladood oo ahaa mid taariikhi ah iyo iskaashiga cusub ee talyaaniga iyo soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa faahfaahin ka bixinaya waxay ka wada hadleen wa- dowladda waddanka talyaaniga iyo dowladda federaalka soomaaliya
ee, madaxweynaha booqashadiisa saddexda beri ah oo bilaabmi doonta berito oo bisha november ay labaatan tahay ee, waxaa ugu soo horeeya kulan ee, afarta galabnimo oo uu la leeyahay ee, ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga mudane ee, giuseppe eh, conte Ee, sidoo kaleeto madaxweynuhu waxa uu maalinta labaad ee booqashadiisa oo ah ee, bisha labiyo labaatankeeda uu ee, kowda iyo shan iyo toban daqiiqo uu qada la leeyahay madaxweynaha talyaaniga sergio ee, mattarella sidoo kale madaxweynuhu waxa uu afarta galabnimo ee, isla maalinta labaad ee booqashadiisa oo ah kow iyo labaatanka ee, bisha uu la kulmi doonaa ee, jaaliyadda soomaaliyeed ee u timid inay aragto oo soo dhoweyso sidoo kale madaxweynuhu ee, maalinta ugu dambeysa booqashadiisa ee ah labiyo labaatanka bisha waxa uu la kulmi doonaa subaxnimada maalintaas ee, guddoomiyaha aqalka sare ee talyaaniga ee mud- ee, gabadha la yidhaahdo maria elizabeta Eh, isla galabta maalintaas eh, bisha labayo labaatanka tahay madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa eh, gudoomiyaha aqalka hoose eh, mudane roberto eh, fico halkaas oo eh, madaxweynuhu uu kusoo gabagabayn doono booqashadiisa rasmiga ah ee saddexda maalmood qaadan doonta insha allahu ee uu ku joogo eh, dalka talyaaniga ujeedada rasmiga ah ee booqashada madaxweynuhu waxaa weeye madaxweynaha oo ka jawaabayey eh, eh, martiqaad uga yimid ra-iisul wasaaraha eh, dalka talyaaniga eh, taasoo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo eh, xiriirka soomaaliya iyo talyaaniga ka dhexeeya ee taariikhiga ah oo kor loo qaado eh, waxwada qabsiga iyo saaxiibnimada labada dal iyo labada dad eh, soomaaliya iyo talyaaniga
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad nagala socotaan f m taha siddeetan iyo siddeed dhibic shan markii artisa halkaa dadyowa caalamka ay si toosa ay nagala socdaan aalada tibanta tooska life streamka markaana magaalada muqdisho xildhibaan daahir amiin jees oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay qarax oo ka badbaado oo maanta lagu xiray gaarigiisa xildhibaan daahir amiin jees oo qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ay facebook ayuu wuxuu ku sheegay in qaraxaas uu ahaa mid ay ka dambeeyeen dad caaw ah islamarkaana uu ahaa mid uufaday caawa si jiras ku qabtay magaalada muqdisho wuxuuna faahfaahin ka bixinayaa qaraxa lagu xiray gaarigiisa iyo cidda ku noqda
inaa lilaahi wa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun wuxuu ilaahay keena mar walba in lagu shukriyo ayaa mahadleh allah subxaanahu watacaala ayaa waxaana faraya wax kasta oo dhib ah ood la kulantid inaad ku sabartid waan ku sabraynaa wixii saaka nagu dhacay saakii anoo nabad qaba ayaan hoygayga ka baxay odayaalan waxaan kula ballansanaa meesha la yidhaahdo hoteelka maka almukarama hoteelka maka almukarama markii aan iradiisa ka degay irda dhinaca oo laamiga xiga ayay ahayd ma gelin garaashka ma gelin baabuurka meesha markuu i dhigay staafkii aanay igu hereen irida oo hoteelka maka almukarama ayaa staaf afar hoonan la socotay ay ku hereen darawalka meesha waa ka dhaqaaqay wuxuu garay meel baarkiin uu raadsaday markuu meesha dhigtay odayaasha aan kasoo dhammaystay ee aan soo baxay darawalkaan soo wacay waxaan ku yidhi baabuurka noo soo diyaargareey waa soo diyaargareeyey meeshii oo aan markii hore ku dagay ayuu soo dhigtay markuu soo dhigtay wiilkii meesha baabuurka aniga aan soo baxay ayaa meel carwaa hadda maqaadiirta waa iska wax qoran ayaan ku leexday oo meesha ku dhagan oo dukaamaka oo hoteelka kasoo horjeeda aan wax weydiiyey isla markii aan wax weydiinayna qaraxa waa dhacay wiilkii darawalka ahaa ayaa dhaawac culus oo lugta lugta ah ayuu soo gaaray baabuurkana dabcan baabuur qarax lagu xiray waad garanaysiin wixii dhibaato oo gaari karo waa gaareen alxamdulilah intaasoo khasaare ah ayaa saakay ugu dhacday ilaahaygii subxaana watacaalaha ayaanan ugu mahad celinayaa waayo waxay rabeen dhagalqabayaalka markii aan saaraay aan fuulo baabuurka ayay rabeen inay ugu qarxiyaan ama marka aan fuulayoba waayo baabuurka wuxuu ahay baabuur oo eh, baabuurka balad maruufka oo xabadaha ankarina u ahaa bannaankay ugu xireen saalbadaas oo bannaanka oo lugta eh, darawalka xigta weliba ay ku xireen intii ayaana go'day qaraxa qarax weyn oo xooggan u ahay laakiin haddana eh, baabuurka wax weyn oo muraayadihiisa ma jijibin qarax gudaha uguma gelin wiilka unbuu albaabka u furmay eh, qaraxii marka firidiisii miyaa ma aqaan Eh, ma- hoosta ugu disay anigu hadda ilaa iyo hadda si dhaba uma oogi yarka wax kale oo gaara korkiisa walaa daqar walaa dhalo walaa wax kale ma gelin lugtaas le intaas oo weliba tan bidaxda ayaa ka burburtay waa qaadnay isbitaalaan geynay xaaladiis waxay ahaan doonta ilaahayga subxaanahu watacaala ayaa ku- ku shaqale Eh, asna waa unku dadaalaynaa Eh, intaasoo khasaaraha ayaa saaka aan la kulmay waadna mahadsantahay may wax kaloo wax ku noqdo male anigii iyo istaafkayga oo bannaankan joognay wiilka darawalka ah oo baabuurka inaan raacaan rabe iyo soo diyaariyey unbaa ku dhex jira markuu qaraxa dhacay gaariga hore u saarneed markii uu qaraxayeen waxay aad maraa ka degtay oo kusoo laabatay Mara- Waxaa- waxaa lagu leeyahay halka uu ka dhacay qaraxa mise uu ku diyaarsanayo wallaahi allahu aclan horta ma- waxaasoo dhan waa wax haddii aan ognahay ama aan ogaan karno aan aan iska badbaadin lahayn waaye Een, anigu si waxaan u badinayaa bannaanka in loogu xiray qarax markii aan ka dega kadib eh, in wiilka la boojiyey darawalka ah oo lagu xiray waayo staafka anaga eh, me- iridda hoteelkaay ku xireen baabuurkana eh, meel oo adiga ilaa iyo aan dhihi karo labaatan tilaabo ayuu baarkin ka galay marka ma waxaad la socotiin nimankan dhagarqabayaalka sacnadooyin badan ay isticmaalaan birqabad oo ah qarax ku xiran yahay ay isticmaalaan baabuurka wax isku rugahay iska dhigayaan waa ku dhejinayeen Eh, xanjay ay isticmaalaan wax badan ay isticmaalaan marka anigu ma garan karayo laakiin qarax oo ay muddo badan ka fikireen oo gudaha baabuurka lagu diyaariyey oo albaabka baabuurka inta la furta lagu diyaariyey ma u ahayn Eh, waxaas ahay een, wax bannaanka baabuurka lagu xiray oo qof si sahlan oo ugu xiri karo wallaahi xaala- xaaladda darawalka dhaawaciisu waa culus yahay Eh, lugaa aad u burburtay oo lugta bidax ah insha allah waxaan rajaynayaa isagana mugo xaaladiisa inaan baxnaanino Eh, waana waa- waana waana waana dhowreynaa wixii si alla ugu talagalan waa noqonaya insha allah Eh, dabcan een, markiiba dowladdu waa noo timid Een, intii wiilkaba iyagaa dhaawaciisa qaaday waayo gawaarida oo eh, ambalaasta ah xataa lalama sugine baabuur ciidanka booliiska uu leeyahay noo yimid nin sargaal ah oo aan dhihi karo nin aada u qiimo badan waayo gurmudka uu sameynayay ayaa ii yimid Een, isla markiiba anigana meesha waa iga istood gareeyey waayo aniga bannaanka hoteelka intaan kasoo baxan bannaanka jooga baabuurka inaan raacanba rabo marka de hadalna waxaa waxaa muhiim ah waqtiga ay hadlayeen saraakiisha iyagay jirtaa laakiin qaraxo waa wuxuu ahaa sida aan idiin sheegay Een, saraakiishana waa igu soo baxeen oo waa ii yimaadeen oo waa i istoo- iskood gareeyeen waa i qaadeen anigii istaafkayga Ee, wiilkii dhaawacay waa qaadeen baabuurka hadda iigaa qaaday oo geeyey muxuu ahay garaash dabcan marka wax dhibaato ah hadda oo dhaliil ahoon qabo male
xildhibaan daar amin jiis oo ka mid ah xildhibaanayaasha waa golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya habeen wanaagsan saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaaray markaan waxaa kusoo dhawaataan xubinta aadka u xiisaha badneed ee kalama
waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
arjamaacoy ma dhantiimu iskugu timideen maanta mawliid waaye nimcat alfashuuq nimcat alfashuuq toban iyo laba geel toban iyo laba lo'a toban iyo laba ari maxaa kaa ide eh kaaliba ari aan ku dhihi karaa ma isku dhacsantii maanta inaan nimcaysano shiikow maanta in xoola la qala maahana in la soomaa sunnaa arhoy bidca warkeeda laguma jire jamaacoy afki iyo buuxiya arshiiqow maanta arshiiqow maanta looda maanta timir arlooda maanta maanta bundaango bundaango soor caano nimcat ilfashuuq waa tartiibka hala dhuuqaa idin leeyahay wadaadaa low dhegaysta wiilkayga wiilkiisa hilbowka ag madoobaada anigana ilaah baan barye iga ag muuqmuuqda war hilib jecel ama bahal baa ninku walaasheegaasaan walaagii sheegaasaang namasheenasaan ee manasheena dudontaan kasiiduu warwar ma haysaane gobolka mudug aagga xarar dheere ilmihii iyo cirfiidkii dadka ku dhibay xalay cirkaa looga soo dhacay hilbaha daadsan hadde dawaco weer wixii bahal joogay habeenadan waa dhergayaan war hushooba la galolawsaasanangiriya ma sagaalgeel iyo sagaalloo antin inka sheega day walin sheego hayniyow marka waxaan leenahay farxaanow colkii noo fadhiyey cidaha meeshooda oodkiiyo nafteennaba kuwii caaqiba u diidey cimrigood go'nimankii miyiga nagu canshuuraayey eelcabdiyo kuwii naga qabsaday caadda xarar dheere cirkaa looga soo dhacay sidii caata weer helay carunkoodu wuxuu daadsan yahay maanta cadaleeye cadadkooda soo fiiri waad la cajabaysaa shar gudban shaydaan xijaaban horaa loo yidhi horay baa loo yidhi dilaayow dil baa kuu dambeeya marka waxaan dhihi lahaa markii diruru hooraba diburare ma weydeed hoggaad shala ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weydeen hadba damal idiin dhiganna xabkiinu soo dumay inaad dalaq tiraadaan ma dabeecaddiinna warnimayo ilaahay dilaa dhinta iska dil ma ahan qofina maanta xildhibaan daahir amiin jeesow dil baa loo qorsheeyey laakiin alla ma qadarino waa ka badbaadi wakhtigiisuu suganaya qof walbaaba qof wakhtigiisa ka hormarayaana ma jiro oo nimanyow dilka ma xafiisyada bilowaadmigaa laga qorsheeyaa ilaahay agtiisaan ku ogaayey wardaahir amiin jeesow waxa uu yidhi qaraxa cadow ayaa soo qorsheeyey laakiin waa loo fududeeyey say rabeenna ma noqon raadiyo kulmiyan waxaan ka maqlaa gurigaaga markaa ka bixiisa labada dhinac iska fiiri baabuurkaagana intaadan fuulin hoostiisa iska fiiri weliba salaamo naqsay ku dareen taxadar calaa nafsag miya war gabgabto badatay garaabada ayna aaminay wakhtuhunga laka jira inoo laka daro hayti abwaandhoodaa wuxuu yidhi eerahaad la taalliyo raggaa hawdka kula yaalla dadka oo dhan haysugu hallaynkaasi waa hebel warnimayo in lees aamino inaan lees aaminin baa dhaanta war dadka ha kala fogayniniyow awal baa xasaabi wuxuu yidhi walaalkayni waan u haystay muxuu waddaa ii fadhiistay oo xilligaasna ma jireen war jigjiga shirkii lagu xuseeyey sayid maxamed cabdulla xasan idaajaa oo ka hadlay wuxuu yidhi sayidka marka lala hadlay waa la soo weysa qaadan jiray iyo arro war sayidka haddii la xuso sayid axmed cabdi godane ayaan anaguna hargaysa uga xusayna warnimayow cali dhuux aadan goroyo nin loodhan jiro wuxuu yidhi qamri ima cabsiin maxamed waalsida tan reer qayle haddii aan markii hore qadda'ay qoofay dabadeede anuu sayidkii nimayo waxaan uga qancay oo ii caddeeyey inuu shabaab ahaa gabayga cali jaamaca abiil wuxuu yidhi muslimnimo ninkaan kugu dhaqayn muuminnimo qaasa gaal maxasta kuu dhowro ood magansataa dhaama macnaheedu waa iska cadya sidaan maanta u naallow sheegan ninkaas war cali jaamac wuxuu yidhi niyow tuunqiyadu jara markaasuu timirta cuurtaaye ma talyaanigaas ama hadiya tanina waa yaabe waryaa xuska aad sheegaysaanu sayidka abwaan xirsi dhuuxma ka gebye ama ha gabyo ama ha qudbeeyo ee annaga shir shabaab lagu xuseeyo naguma matelo warnamayaw geelle aman dheer dhammaataya gobajaniin sheegasan war hatta teegan ashiin sheege an dhegansada isan madawiili mandirine koonfur galbeed gabalgalileey oo anagaa dirane anagaa dirane lahaydan langalileey lafta gareen geek wal an binaanbahi sidii hatta kahorba awuroo mansuurlanka binaanbahihan hal an binaanbaho muhuma dhimanti in binaanbahaano tanaga gawgawgawgaw lahaayan anti binaanka lahanroogsiya maylarey wariya haddii isan shandagii ka dhaafu haytan madiginga derbiya ka dhegey waleeri marka mayba araasana anagaa wadan anagaa wadan usunanti gaanti teegiba anaa socda lahaayayan ku daldalabay dhawjanaay waa taya war maanta war ma haysaane guddoomiyihii hore baarlamaanka jawaari baa ka degay baydhabo aad baa loo soo dhoweeyey boorar baa lagu soo dhoweeyey ay ku qoran tahay awkay digil iyo mirifle war maalaayna afka b l kogobada laakiin reeda walka ka hadlayti awkii digil ii miriflii koy awkii digil ii miriflii koy yeeren war miyay ka reebeen sideedlahayagii iyo sagaalahayagii adamaaba ka jartoba war madaxweynihii hore ee xasan sheekh kismaayo kula sharya golihii wasiirada ee jubbaland iyo madaxweyne alsayid axmed dhuxul marka waxaan la yaabanahay xasan sheekh waxa uu sheegay golaha wasiirada ee jubbaland war waddanku waa aradna madaxweynaha xilliga ka degaa kuma noolaa jirin arrintaasuu camiray madaxweyne madaxweynihii hore wadankuu ka dhex shaqaynaya war allaha u naxariistee madaxweynihii hore aadan cabdulla cismaan aadan cadde janna aluu beer ka fashay markuu xilka ka degaye wasiirro iyo madax maamul goboleed lama shiri jirin wanaana madaxweynihii hore cabdiqaadir salaad xasan qaahiruu iska fadhiyaa siyaasaddana ma ma soo dhexgalo soomaalidana wuu u duceeyaa markuu hadlayaba war sheekh shariif inta doorashada la gaarayo siyaasadda faraha lama galo warniya war ma haysaane madaxweyneygii hore siiraanyo iminka wuu iska fadhiyaa wuu iska tasbiixsadaa oo masaajidka safal awalku kaga jira warnimiya usan walbasinka galdan madaxweyne xasan sheeg markuu isbahowjiga dhowaay maylahaya qabyaninkeedii baa dhammaystiro qabyaninkeeda war qabya dhammaystira ka jira nimanyaw war madaxweynihi cadaado axmed baasto shalay asoo buugaag watuu muqdisho soo gaaray madaxtooyada anaa liga wac uu yidhi anuu nimayo waxaan la yaabanahay madaxtooyada baasta laga wacay xaafna taleefanadii looga qaban diiday xaaf taleefon lagama qabanayo ilaa nabadii nool waa ka adeecay warnimada waxaa la yidhi qaatumadu inay qaali tahay qaafil baan garan qar bay kala dhacdaa xaajadu qaabi leeyahay qayr iyo wanaag buu halaag u ictiqaadaa qalad ruuxu kama suuli karo quus markuu yahay war inoo madawiinagin quursitan reer galmudug ama etiin malsin liyaabow war waa runo qalad qalad laguma saxo horta qofka quusta oo la sheegaya waayo languursidii lan isgarhiiwu war adeenow qaranka somalilan ictilaafkamuu quusan haddii ay etoobiya naga xidhatay albaabada imaaraadka noo furanoo carruurtan iminka caanan loo siiya war guddiga maaliyadda ee baarlamaanka waxay wasiirka maaliyadda ku eedeeyeen wax isdabamarin iyo wax iska dabawareejis baylana wuxuu anigu beri baan ka ahay warkaas war aaway hantidhowrkii guud iyo xeerilaaliyihii miyaanay ka hadlin ha la soo xiro waa kuwii dhihi jiray war waaweynka ma xili karaan ee looma ooyaankay ku meeraystaan war ma miskiina miska la fuulo lamiya arrintu war diidan imi diidnaba diidow hartigigin wadheega jari haddii oo wawiingayin adaala warqadii oo agriyi doono ley adaala warqadaha waaweynka ma aqri karo cadaalayaa u baahan daahirgay la akrinaye warwar ma haysiin adduunkana lama socotiin maanta waa maalinta carruurta adduunka shalayna waxay ahayd maalinta masquulaha adduunka war tangeega oo maalintii aruurtay aanu dhaha gordaan ilmooleeana laakiin tii shay lankii masquul goda jiraya gorday waryaa war nimaya waxaalayna habeenkii duqaynta adduunkay ahayd war aawa maalintii jacaylka iyo maalintii faradhaqa oo la sheegi jiray wiilka jaagada xiirano ma ilooba arrintaas war adeer waad ka dhacsan tahay maanta waa maalintii mawliidka war adeer maanta waa maalintii dhafarka iyo qaadirada bundaango soorcaano
waryaa hilibkiisii waryaa
aad iyo aad idin maasi yihiin sabada xubinta kalamaan markana kusir waa saaxiib alheesto bilowga barnaamijka hayd ballan qaaday heestaas leeraha martimaal ay ku luuqinayaan qaar ka mid a kooxda heegan waxay gabagabatay barnaamijka caawa uu soo saaray ilaan socodsiin anigoo xasan axmed maxamed farsamada iska lahaa saaxiibkay cumar axmeduraan cumar saxiifa tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu